afar jufo oo ka mid ah beelaha waceysle ayaa toban neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ugu talagalay inay ku garab istaagaan mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada jufooyinka beesha waceysle oo wareejiyey xoolaha waxayna sheegeen inay u hadiideeyeen ciidamada jiida hore madasha lagu wareejinayay xoolaha waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha waceysle suldaan daa-uud xasan aadan oo waaliga galguduud dadka meeshaan iskugu yimaaday ka mid tahay afarta beelood oo hadda meeshaan fadhida heer wacaysle ah iyo wilaayada islaamiga ee gobolka afarta beelood sidii ayaantaanba ay u socotaba kulamadii beelaha lala galayay ay u socotaybay iyaduna ku socotaa maantay meeshaan iskugu yimaadeen iyakoo bixinaya geel toban neef ah ay ku taageerayaan kitaabka ilaahay maantan hadda beesha wacaysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan laba jeer ka hor laba beelood aad bixisay oo beesha caligaaf iyo beesha macalin laawe oo ay bixiyeen iyakuna geelaas suugada ah ugu dambeyn waxaa xoolaha la wareegay waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid oo ballan qaaday inuu ku wareejin doono ragga furmaha hore ku sugan bismillahi raxmaan raxiim jazaaka allahu kheyran suldaan insha allahu tacaalaa geelaas oo sadaqada oo ay bixiyeen jufooyinka hadda la tilmaamay oo la sheegay runtii munaasabada maanta ee waa kaa la wareegay haddii ala yidhaahdona meeshii looga talagalay oo maaragtay jihaad fii sabiilillaahi waddadii alle ee kitaabka ilaahay in lagu difaaco meeshaana gaarsiinayna haddii alla yidhahdo subxaana wataala beesha waceesleh ayaa ka mid ah beelaha garab taagan ciidamada walaayada islaamiga ah ee galguduud